bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wacan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayaga duhur dowladda federaalk soomaaliya oo ciidamo horleh ka dejisay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan oo faray xeer ilaalinta inay tallaabo ka qaadaan taliyayaasha booliska iyo nabadsugidda gobolka hiiraan kadib qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne meydadka muwaadiniin soomaaliyeed oo la dilay oo meydadkooda laga helay goobahooda ganacsi gudoomiyaha golaha shacabka oo kulan la yeeshay safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo isbitaalka digfeer ku booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii beledweyn ka dhacay dunida inteeda kale wararka caawa a idinkaga soo tabaynayna waxaa ugu dooroon madaxweynaha ruushka oo saxiixay sharci uu ruushka ku goostay afar gobol oo yukrein ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha oktoobar sanada laba kun iyo labaiy labaatan dulmarka warkayga habeen ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan meydadka muwaadiniin soomaaliyeed ayaa laga helay dukaankooda kadib markii lagu gubay magaalo hoos timaada magaalada queenistank ee gobolka eastern cape ee dalka koonfur africa wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa waxa ay sheegayaan muwaadiniintan soomaaliyeed meydadkooda la helay kadibna la gubay waxaan lagu kala magacaabi jiray aadan cabdi saniyey iyo cabdi maxamed aadan ma cadda ilaahi hadda dadka dabka ay ku gubteen wax uu ka dhashay laakiin waxaa lasoo loo badinayaa in dukaanka lagu gubay labada muwaadin xilli ay jiifeen laamaha ammaanka ee dowladda sida booliiska waxda dabdam ama dembi baarista iyo sidoo kale waxda caafimaadka ee dowladda hoose ayaase hadda baaritaano kala duwan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jaati cismaanna waxa uu si kulul kaga hadlay qaraxyadii kala duwanaa ee ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan isagoona xeer ilaalintu ku faray ama amray in tallaabo ay ka qaadaan taliyayaasha booliiska iyo nabadsugidda gobolka hiiraan warkan waxaa faahfaahinaya waryahayaga abuukar deex daafay weeraro loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo saddex gaarayay lagu bartilmaameedsaday xarumo ciidan oo ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ay ka mid ahayd xarunta ciidanka xoogga dalka ee xerada lamagalaay sidoo kalena madaxtooye ku-meel gaara u ah maamulka hirshabelle ayaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayti cismaan waxa uu farta ku goday in muhiim ay tahay in baaris lagu sameeyo weeraradaasi qarax oo ka dhacay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kuwaas oo galaaftay nolosha in ka badan shan iyo labaatan ruux kuwo kalena ay ku dhaawacmeen gudoomiye cali jayti cismaan waxa uu sheegay in loo baahan yahay dowladda federaalk ee soomaaliya in ay soo dirto guddi xaqiiqa raadina sidoo kalena baaris ku sameeya taliyayaasha nabad sugidda iyo booliiska ee gobolka hiiraan kuwaas oo uu tilmaamay in ay qaadayaan mas-uuliyadda weeraradii qarax ee ka dhacay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan
argagixisadu dhibaato waa geysataa waa instituushon argagixiso ah waa fayrus ummadda dhiiggeeda caadaysatay laakiin waxaa la rabaa mas-uuliyaddu inay cid yeelato saddexda baabuur ee subaxii hore laba soo gudubtay midna galabtii soo gudbay saddexduu buundadaasi ka soo gudbeen labada dhinacna waxaa ka jooga ciidan askar baa ka joogta buliis ah ayaa labada dhinac ka jooga taliyii qaybta buliiskaan ku yidhi ruuxani maxay yihiin ilaa hadda qof loo xiray ma jiro dembiga intaa leeg qof xil iska saara ma jiro xitaa wuxuu ka baaqsaday markii labada shil ee hore dhacday inuu tilaab ka qaado oo buundada uu tago oo uu labada buundo amnigooda xajiyo ayaan farnay mana ku camal farin waxaa kaloo wax laga naxa ah oo wax la yaabla ah qaybta nabad sugidda inaan qaraxa baabuurka ku warhallow jugta inaan ku warhallow oo qaraxa intaa la eg taliyii qaybta buliiska muxuu ahaa nabad sugidda halkan joogay wax uu hay-addii sirdoonka ah ee la rabay waxa dembiyada dhacaya intooda badan ee laga hortagay la fashilinayo xogta waxa keena waa nabad sugid habay yaraatee wax xil ah iyo wax shaqo ah askarina waa joogtaa meel askar la'aanuu ma jirto waxaan filayaa sagaashan askari miya maqaan askar inay gaadhaysaan u malaynay ayaa nabad sugudaha joogta kuwanna dhowr boqol oo askari waayo dhowr boqol oo askari boliiskaa waxaan dowladda soomaaliya ka codsanayaa labadaa sarkaal in hoos loo fiiriyo mas-uuliyaddarrada meeshaa ka dhacday waxaana ku eedaysan oo falka meeshaa ka dhacay mas-uuliyadday dushaay ka saaran tahay labada taliya qayb waa ka nabad sugidda iyo qaybta boliiska ciidan baa halkaa ku dhintay wasiiraa ku dhintay maamulka madax kaloo maamulka gobolkaa ku dhimatay dad shacabaa ku baaba'ay saraakiil ciidan baa ku dhimatay mas-uuliyadda dadka ciddii iska lehay in guddi baaritaan la soo diro xeer ilaalinta qaranka in la soo diro ayaan dowladda soomaaliya ka codsanaya xeer ilaalinta qaranka in la soo diro oo dembiga meeshaan ka dhacay uusan noqon dameerku haraati uusan noqon ee cid loo soo diro waxaan codsanayaa oon carabka ku adkaynayaa falkii meeshaan ka dhacay cid baarta aniga ka mas-uuliyad ahaan ka gobol ahaan waxaan caddaynayaa in ay leeyihiin laglajansada dhacday labadaas sarkaala carabkaa ku dhuftay
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete ayuu kaasi ahaa markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxauu kulan la qaatay ama kulan kula qaatay filla soomaaliya wasiirka warfaafinta ee dalka aljeeriya maxamed binu sulaymaani waxauna ka guddoomay dhambaal uu ugu siiday madaxweynaha dalka aljeeriya cabdulmajiid tamuun wasiirka warfaafinta dalka aljeeriya maxamed buu sulaymaan ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyey salaan uu ugu siday madaxweynaha dalkiisa isagoona muujiyey dareen qadirin iyo tixgelin ku dheehan tahay oo dalkiisa u hayaan shacabka iyo dowladda soomaaliya dhambaalkan uu guddoomiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku saleysan martiqaadka shirmadaxeedka ururka jaamacadda carabta oo bisha soo socota ka furmaya dalka aljeeriya iyadoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhambaal iyo fariin aqbalaad ah u dhigay dhigiisa ama u diray dhigiisa dalkaasi cabdulmajiid tabuuni madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in labada dowladood ay sii ambaqaadaan is-afgaradka ka soo baxay kulankii labada madaxweyne ay ku yeesheen magaalada new york bishii lasoo dhaafay kaas oo ku saabsanaa iskaashiga diblomaasiyadeed iyo labada dal ee la yeeshaan xiriir ama ay yeeshaan xiriir toos ah ugu dambeyn xasan sheekh ayaa la wadaagay wafdiga uu la kulmay ee dalka aljeeriya xaaladda dalka iyo dadaalada dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed ku bixinayaan horumarinta iyo dibuxoreynta isagoona rejeeyey in dhambaalkan iyo wadahadalkan labada dal ay dhabbaha u xaareeyaan sidii loo soo celin lahaa iskaashiga iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya dowladaha aljeeriya iyo dowladda dalkeena ee soomaaliya markanse mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho waxay ku booqdeen dadkii kusoo dhaawacmay qaraxyadii isxigxigay ee mataanaha ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxayna guddoonsiiyeen ama ay gaarsiiyeen deeq kala duwan sida warkan ay ku faahfaahinaysa waryahayaga faadumo cabdulqaadir xasan
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha degmooyinka warta nabadda iyo cabdicasiis gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir gudoomiyaasha ururada haweenka degmooyinka iyo mas-uuliyiin kale ayaa mar kale booqday dadkii kusoo dhaawacmay qaraxyadii isxigxige ee ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan xerada lamagalaay iyadoona dhaawacyadaasi tir ahaan sodomeeye ay kor u dhaafayaan ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka digfeer ee muqdisho sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee booqday xalay dhaawacyadaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen balse mas-uuliyiinta gobolka banaadir ayaa dhaawacyadaasi oo ay booqdeen waxay u geeyeen deeqo gargaar ah oo ay u wadeen hooyo uur leh iyo ilmo yar ayaa ka mid ahaa dadkii ku soo dhaawacmay qaraxyadaasi kuwaasoo xaaladooda caafimaad lala tacaalaya hadda deeqda kadib ugu horeyn waxaa si wadajir ah u wada hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha degmada cabdicasiis annagoo ah haweenka soomaaliyeed inaan u taagannahay wiilka xabadda ka ridaya jiidda hadduu dhaawacmo iyo hadduu buko iyo hadduu baahan yahaba inaan garab istaagna dhiirigelinaan u taagannahay nama baqdin gelin doonaan namana cabsi geli doontiin insha allah gabdhaha soomaaliyeed dal iyo dibad waxaan ugu baaqayaa inay istaagaan dalka wuxuu galay inaan maaragtay ka kacna fadhiga oo ciidamadeenna jiidda joogo ee xabaddu maaragtay cadowga la baacsanayo inaana ka harin oo hore u soconno insha allah ka gobolka banaadir ahaan waxaa halkan waa sagaal saac habeennimo waxaan nimid isbitaalka saddex saac caawa ilaa wakhtigaas waxaan u taagnayn gurmad degdeg ah basme caamir shakeeti waa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir dhankeeda mar ay hadashana waxay tiri dadkii bukaanada ama qofkii soo dhaawacma la keenaya caasimadda mas-uuliyad gaar ayaa naga saaran haddaan nahay maamulka gobolka banaadir inaan dadkeenii xaaladahooda la socono caafimaadkooda iyo baahiyada ka jira markaaseti goobtaaseti lagu dabiibayo inaan kor istaagno agab yar aan ugu talagalnay maamulkeenii ayaan soo gaarsiinay aan ugu warqabeen caafimaadkoodii dhaqaatiirtoodii aan ogaanay xaaladahoodii aan ogaanay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay caafimaad taam allaha siiyo inta ku dhimatayna allaha u naxariisto qof kastoo muwaadan soomaaliyeedna waxaa loo baahan yaha waqhti xaadirkan la joogo in laysku gurmado laga warqabo dalka iyo dadkaba dhinaca kale waxay mas-uuliyiintana wadajiro ololo nadaafadeed ay xalay ka sameeyeen wadooyinka qaar ee soo gala degmada warta nabadda ee gobolka banaadir gaar ahaan jidka soddonka zaynab xaabsi oo ah gudoomiyaha degmada warta nabadda ayaa sheegtay in shacabka muqdisho qashimada ay jidka ku shubaan ay qayb weyn ka yihiin ammaandarida ka jirta magaalada muqdisho geeska kale agaasimaha nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka banaadir dhankiisa digniin adag ayuu diray laga bilaabo caawa oo talaado ay tahay bisha tobanaad cid allaale ciddii horteeda qashin lagu arkaa waxay ka qayb qaadanaysaa amni darada guud ee dalka ka soconaysa qalqal amni ayaan u fahmaynaa inay tahay si aadan marka uga qayb noqonin qalqalka amni nabadiidku ay ka shaqaynayaan meelaha qaar ama miinada loo gelinayo dadka ama loogu samaynayo bamka ama loogu dhibaateynayo shacabka iyo mas-uuliyiinta hortaada ka hubi inay yaalo qashin hortaada ka hubi inay taalo caro xitaa ma qaadan doonno meel laami ah oo caro ah oo ganacsi ku horyaalo horteeda inaan aragno fadlan muwaadin haddii aan hortaada ugu nimaano inaan qashinka ka nadiifinno ayadoo qashin ku yaallo waxaad la mid tahay adoo waxa aan qabannay dib ugu bilbilayo wax alla wixii qashin magaaladan yaallo waxaana kaa qaadi doonaa tallaab saxa annagu waxaan u soo jeesannay howlgal dhab ah oo ku saabsan sidii magaaladan caasimaddeeda ay u yaallo lahayd nadaafad dhammaystiran faadumo cabduqaadir raaday tvga dalsan muqdisho
waryahayaga faadimo cabdiqaadir aaday u mahadsan tahay markanse maanta garoonka diwradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyn waxaa laga dejiyey diyaarad siday ciidamo gaar ah oo ka tirsan kuwa kumaandoska gorgor kuwaas oo laga qaaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka ciidamadan ayaa waxaa garoonka ugaas khaliifa kusoo dhaweeyey saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta todyo labaatanaad waxaana la geeyey goobo gaar ah oo loo sii diyaariyey ciidamada wararka kala duwan oo aan helayna waxaay tilmaamayaan in ciidamadan loogu talagalay inay ka qayb qaataan xoreynta deegaanada gobolka hiiraan islamarkaana howlgallo ay ka bilaabi doonaan deegaanada muqokori ceel cali iyo deegaano kale oo al-shabaab ay ku sugan yihiin wararka intaas waxay ku darayaan in maalmaha soo aadan dowladda soomaaliya ee ciidamo hor leh u diri doonto gobolka hiiraan oo intaa ama intiisa badan laga saaray gacan ku-heynta al-shabaab si ay uga qayb qaataan xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin dhowr jeer ee hore ayaa dowladda soomaaliya waxay sidaan oo kale ciidamo fara badan u geysay deegaano iyo degmooyinka ka kala tirsan gobolada hiiraan shabeellaha dhexe iyo galgaduud kuwaas oo deegaano badan laga saaray ama al-shabaab laga saaray guud ahaan markii habeen aada caawa kala socoteen raad iyo hadalsan waa nagaynta ciddu warkayga seego waxay dib kaga baarbaaran karaan baraha bulshada aan ku leenahay warkan warkiisa xiga intaa ku kulmi doonno ammaano allah
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la xil yaabaha tolel xil